أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus diyaaradaha cadowga allaah ayaa xalay dad shacaba ku xasuuqay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan saraakiil iyo xildhibaan ka tirsan maamulka ishaadradirirka ee koonfur galbeed ayaa ku biiray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ee baay ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mida beelaha dega wilaayadaas munaasabad lagu daahfurayey isbitaal cusub ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey dufcad ka qalinjibisay macadka al irshaad oo loo diyaarinayay degmooyinka iyo deegaannada wilaayadaas weerar lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaannada wilaayada islaamiga ee galgaduud ardayda macadka alfajri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus goordhowna waxaad maqli doontaan warkaas oo faah-faahsan hadduu alla idmo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeedda bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan diyaaradaha cadowga allah ayaa xalay dad shacaba ku xasuuqay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniin ah taariikhnu ay ku beegan tahay sideedda bisha dulxija sannadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalka abuu xasaan habeenkii xalay diyaaradaha cadowga allah waxay duqin arxandaraha ka geysteen degmada bu'a qable ee wilaaislaamiga hiiraan diyaaraha cadowga allah ayaa beegsaday oo gantaal ku dhuftay guri ay deganaayeen quus shacab ah oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ku nool degmada bu'a qable duqinta arxandarada ah waxaa ku shahiiday laba ruux oo kala ahaa kow aabihii qoyska oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdi axmed oo mu'adin ka ahaa mid ka mid a masaajidda degmada bu'a qable sidoo kale waxaa duqeyntaas arxandaradaha ku shahiiday gabar uu dhalay aabbaha shahiiday oo iyadan lagu magacaabi jiray xafse cabdi oo da'deedu ahayd shan iyo toban jir islamarkaana ahayd gabar xaafidalqur'aan ah sidoo kale walaalka abuu xasaan duqeynta arxandarada ee xalay lagu laayay qoyskaasi shacabka ah waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo iyaguna kala ahaa hooyadii guriga oo lagu magacaabo hooye nadiifo ibraahim salaad iyo sidoo kale wiil ay dhaleen oo lagu magacaabo cabdiraxiin cabdi oo ahaa wiil saddex iyo toban jir ah waxaa halkaasi ku burburay gurigii qoyskaasi ay deganaayeen waxaana sidoo kale halkaasi ku baaba'ay tiro ari ah oo qoyskaasi ay lahaayeen oo cadowga allah duqeyntaasi uu ku laayay walaalka abuu xasaan guriga burburka uu ka dhacay waxaan kula kulannay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxmed oo ah ugaaska guud ee beesha gaajecel ugaaska ayaa wuxuu naga waramay bal sida halkan wax uga dhaceen iyo qoyskan cadowga allah ay beegsadeen wuxuu ahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi ma akhad walahu ma acdaa wakula shayin cindahu biajla musaman ee xali diyaaradaha cadowga maalmahanba waxay duulaan ay dagaal ku hayeen wilaayaadka dhammaan xalay waxa ay weerareen guri oo deganaa nin dadka magaalada degan ah ahlu khayr ahaa oo shacab ahaa nin magaalada iyo dadka deegaanka khayr ay ku yaqaanayuu ahaa nin masaajid maaragta mu'adanka ayuu ahaa isagoo xalay saqday dhah gurigiisa iska jiifo ayay gantaal la beegsadeen asigii allah ka aqbal uu ku shahiiday gabar asiga uu dhalay oo shan iyo toban jir aheyd ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa xaafidku barta ayay ku shahiiday maamadii reerkana way ku dhaawacantay wiil kaloo saddex iyo toban jir in uu ku dhaawacmay gurigana wuu baaba'ay sidoo kalenta xoolo iyo meesha jooga ku dhaawacmeen Eh, si aad arkaysaan ama idiin muuqato ama aad dareemaysaan eh, gurigan waa qol iyo barsadiisa oo asiga lahaa uu deganaa day dhihi lahaayeen shabaab aan raadinayna hataa ma ahan qof maaragtay oo cilaaqaad lala ma ahan wuxuu ahaa nin shacab ah dantiisa eh, ereyda oo raacdaysta ayuu ahaa waxay ku tusinaysaa marka taa in cadowga waxa uu raadinaya aysan ahayn f- afraad iyo shakhsi iyo beegsi gooniya laakiin wuxuu la dagaalama ay tahay eh, wamaa naqamu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcaziiz alxamiid marka dhammaan eh, dadka muslimiinta ah eh, waxaan u sheegaynaa in qadiyaddaas meesha ay ka dhacday qaas ahaan waxaan halkan tacsiyo ugu diraynaa annagoo la qaybsanayna xanuunka iyo tiiraayada gaartay ehelkii iyo qaraawadii ay ka baxeen inta dhaawacanta ilaahay tabaaraka watacaala noo bogsiyo inta shahiidin alla tabaaraka watacaala ka aqbalo sidoo kale walaalka abu xasaan waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskii iyo eheladii ay ka baxeen aabbaha iyo gabadhiisa kana dhaawacmeen hooyada iyo wiilka waxaan leenahay allah subxaana watacaala inta ka shiida allah subxana watacaala shahaadadu allah ka aqbala allah u naxariista inta dhaawacantii hooyada iyo wiilka ahne allah subxana watacaala ha bogsiyo oo dhaawacda dhaawac fudud aan dhibaato iyo culays dambe aan u geysan allah subxana watacaala uga dhiga qoyskaasna allah subxana watacaala uu bedel kheyr qaba siiyo duqeymahan walaalka abu xasaan waxay qayb ka yihiin duqeymaha cadowtooyada ah ee wuxuushnimada ah iyo weerarada bareerka ah ee shacabka ka dhanka ah ee cadowga allah ku beegsada deegaanada wilaayadka islaamiga si uu u qalqalgeliyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta dhulka lagu maamulo shareecada islaamka wajihaaduka mubaarak saraakiil iyo xildhibaan ka tirsan maamulka shahaadaadrirka ee koonfur galbeed ayaa ku biiray maleeshiyaadka mucaaradka ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo sida warbixintan uu ku haya saadiq muumin dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaano kaabiga ku haya magaalada baydhabo ee gobolka bay xilli ay sii xoogaysanayaan iskudhacyada hubeysan ee dhinacyada u dhexeeya wararka ka imaanaya gobolka bay ayaa sheegaya in mas-uuliyiin horey uga tirsanaa maamulka shahaadala dirirka ah ee koonfur galbeed ay ka baxeen magaalooyinka qasax dheere iyo baydhabo ayna u galeen dhanka maleeshiyaadka daacadda u ah lafta gareen nin lagu magacaabo cabdiwahaab oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida ee koonfur galbeed ayaa gaaray jiidda dagaalka ee bannaanka baydhabo sidoo kale taliyihii booliiska degmada qansax dheere iyo konton askari oo la socday ayaa ku biiray maleeshiyaadka lafta gareen ila wareedyo ayaa sheegaya in mucaaradka hubaysan ay wadaan hub aruursi iyagoona mararka qaar gudaha usoo gala magaalada baydhabo ugaas xasan oo ah afhayeenka lafta gareen ayaa ka mid ah saraakiisha soo gaartay bannaanka baydhabo wuxuuna jeediyey kelimad uu ugu goodinayo maleeshiyaadka kooxda ridada ee bila ka hor qabsaday magaalada wuxuu sheegay in awood ciidan ay kusoo ceshan doonaan maamulkii lagala wareegay baydhabo taariikhda sagaalkowti ilaa hadda lambaydhabo ha ka gardarooysaday guulaysidii kun walba baydhabo kooyo duulaan gardoree ha ka qaadoon soo dulaysin karaamada ilaahay ku qaadi sharaf allahayne eebaysinya ku tabe gaar ahaan baydhabo dulmi ha ku weydii dowladnimadaana burburi balantaana kufsadow manateedaana baaradow mobaylo gabrowgaana ku qaadadow ma dhaafan maana ma dhaafo doon sidiisan xanuujideen an la hawsiideen an dileenga an dilaasaan langna malku la xishoodow lankala duulaanmakiina dowladnimadan oo hanagsadaan langna mandaba fadheedan uni shalay han dhamani uni duur han galni uni dhasani arrimahan ayaa imaanaya xilli kooxda riddada ay ku mashquulsan tahay sidii ay aadan madoobe ugu caleema saari lahayd in uu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka magaalada baydhabo wilaayadii islaamiga ee baay ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo ka mida beelaha dega wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman oo warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen beelaha geeladley ee juuraan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo dhowaan ka dhacday deegaanka cadaadgariya hoosaga degmada diinsoor waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada diinsoor iyo waxgaradka labada dhinac muddo hadda laga joogo dhowr bilood ka hor ayaa waxaa deegaan u dhow diinsoor lagu dilay nuuro wiirow xasan oo u dhashay beesha ajuuraan iyadoo dilka uu u geystay nin u dhashay beesha geeladle uga horeen goobta idyada ku kala wareegayeen beelaha ajuuraan iyo geeladle waxaa laga akhriyey qaabkaay wax u dhaceen waxaan halkan iskugu nimid inaan halkan ka caddeeyo xukun hore oo camdan qof walaala loo dilay iyadii ay maxkamaddu xukuntay inaan maanta aan kala wareejinayno oo awliyaa u demkii dhiigga iska lahaa iyo dadkii kale ee dilka xaggooda uu ka yimid inaan u kala wareejinno qofka olaalka ee muslimka ee la dilay gardare loo dilayna magaciisa waxaa la dhihi jiray nuuro wiirow xasan oo da'diisu ay tahay afartan iyo laba sano qofka dilayna oo gardare u dilay magaciisana la yidhaahdaa aadan daney meesha lagu dilay olaalkaasna waa warta jafa ee hoos tagta muxaafada diinsoor ee wilaayada baay xilliga la dilay wuxuu ahaa xilli habeena taariikhda dilka u dhacayna waxay ahayd afar bishii lixaad kun afar boqol afartan toddoba qalabka lagu dilayna oo loo adeegsaday dilkiisana waxay ahayd masaar awliyada dabka ee dacwada keensaday ee laga dilay waxay kala ahaayeen wiirow xasan oo aabbaha wiilka dhalay ah cabduqaadir aadan oo ah samadoonka walaalka la dilay ah iyo cali aadan xasan oo adeerkiisa ahaa ninka la dilay marka waxaa la keenay awliyaadamki marka hore qisaas bay rabeen maadaama uu ninkii wax dilay markuu dilayna uu cararay ee uu ka baxay gacantana lagu soo dhigi waayey awliyadii markii dambe waxay ogolaadeen diyo diyadaas oo ahaa ol neefgeela oo camdan oo iskugu jira afartan uurey ah iyo soddon shan jiraala ah iyo soddon afar jiraala ah waxay hadda bixiyeen sagaashan iyo kow neef waxaa ku dhiman sagaal neef wayna kala qaateen awliyaadamkiina waa la wareegay sagaashan iyo kowgii neef inta dhimanna waxaa laga sugayaa malaaqa laga sugaya intaasi kadib waxaa geelii diyada ahaa ku kala wareegay malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geeladle ee degmada dinsoor iyadoo geeladiyada lagu wareejiyey ugaas cabdulqaadir qooshow ugaaska beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ah ee baay diyidii oo langlinin hirn boqolneef eeli xukumi kolley tumi saddex mar amood markii hayti boqolkaba diyaar ahayn marka markana ku reebo sagaal oo cilad liignagi markana ku reebo boqolkaba diyaar ahaayeen haddin hadda wakhta haadarkan mayka wareejiyo haygeeka eta taarigda kow eta maalintan asning eta ugaaska reer ajuuraan ugaas gooshow yo may hadda wakhta haadarkan hadda oo la wareegay sagaalun iyo kow neef gaal ah sagaal ka dhammagna insha allaahu muddo gaaban oo meel raha isu toddobaad iyo ku dhatan ah yaa anii ku dhiibna ka ballangni marka insha allaahu ilaahay amniga sagraarka ninsuga kitaabka iyo shareecada ilaahay ina meel raha isu ilaahay hanin joogda hanin ka weela gaaladan ilaahay hanoo jibi warkiina meel aan ku baxay jazaakum allahu khair walaalkaana ka wareeji geelas ee ugaas ee gaalaas oo sagaalo iyo koow ka neefa aan ki wareeji ma oo la wareegne anigoo ah ugaaskii baasha reer ajuuraan waxaan maanta kala wareegi maanta ay taariikhdu tahay bishii laba iyo tobanaad kow kun afar boqol afartan toddoba waxaan walaalka aftiin waas aftiin kala wareegay sagaashan iyo kow neef oo geel ah diyo camdi aan kala wareegay inta dhimayna insha allahu tacaalaa sagaalka dhimayna muddo waxaan ku ballan toddobaad in lagu keeno insha allahu tacala iyadoo dhiblaan eh intaasaan ku ballangnay diyadii sagaashan iyo kow neefna waa kala wareegay insha allah anna waxaan hadda ku wareejinayaa samadoonka baasha ayaan hadda ku wareejinayaa magaciisa ka leeyahay cabdiqaadir cabdiqaadir aadan xasan oo samadoonkii beesha oo ah insha allah asana wuxuu ku wareejin doonaa hadii ilaahay diimo weligu demkii oo asaga nala joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu cabdiqaadir insha allahu tacaala geelaas ma igala wareegta adaan kugu wareeji anigana bismillahi sagaashan iyo kow malaaqiinta ogaasaftiin oo beesha reer geelle ay ka soo baxday oo isku wareeji malaaqoyshow waa kaala wareegay sagaashan iyo kow oo sagaalna ay dhima tahay toddobaadna muddo liigu qabtay dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale deegaan iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaa uga dhacay munaasabada noocan oo diya ay ku kala qaadanayeen qabaa'ilada dega wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabad lagu daahfurayay isbital cusub ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedo warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo diyaariyey casaam carafaat
زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بعد الغم والآلام شافانا من الداء زالت كلها الأسقام أصبحنا بنا xafladan oo si heer saraa loo soo agaasmay waxay ahayd xaflad nooceeda oo kale horay ooga dhicin wilaayada gedo waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin nabadoonno dhakhaatiir waalidiin iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay xafladda
فضل الله خير طبيب قبل الطب يشفينا سر غامض وعجيب بالعلم يعافينا بالعلم يعافينا ujeedka munaasabadda ayaa ahayd furitaanka isbitaalka guud ee wilaayadda ka furtay degmada ceelcadde waxaana sidoo kale furitaanka isbitaalka qayb weyn ka qaatay bulshada ku nool degmada ceelcadde iyo deegaanada ku dhow isbitaalkan oo loogu magacdaray ceelcadde general hosbital ayaa ah isbitaal qaban doona dhammaan adeegyada caafimaadka waxaana bulshada lagu qaabili doonaa gacmo furan iyadoona sidoo kale isbitaalka uu bixinaya adeegyo caafimaad oo bilaash ah ama lacaglaan ah isbitaalkan ayaa ka kooban qolal badan oo dhammaantood dhagaxyo ah oo si qurxan loo habeeyey arrintaas ayaa ah mid si weyn ay u soo dhoweeyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos yimaada nabadoon cali macalin aadan cali xiish nabadoonka beesha reer yuusuf oo munaasabadda ka hadlay ayaa bulshada reer celcadda ugu baaqay inay iska kaashadaan wixii ka dhiman ee ku aadan isbitaalka islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan wax weliba oo horumar ah waxaa ilaahay nasiib nooga dhigay haddaan reer calcado nahay maqarkii wilaayada gobolka godo baa ilaahay annaga nasiib noo siiyey tana nimcada iyada saakaya ka mid tahay arrintaas wixii dhiman haddaan bulshada reer calcado nahay wixii dhimanna aan iska kaashanno wixii nugu aadanna aan qaybtanada ka qaadanno aan gacan furan aan ku soo dhawayno gacamo furan aan ku soo dhawayno dalka iyo diinta iyo dadka gaalo ayaa nagu soo duulay gaalada allah naga qabto muwaafaqo allahna siiyo nabadgelyo haddaan la helin isbitaalkaana ma jiraayo guri la seexanayona ma jiro horumarna ma jiro waxaa horumarka qaadahaya waa gaal diintii dadka ku soo duulay kaana allah naga qabto annagana muwaafaqo allahna siiyo cabdifataax maxamed cabdille oo ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde ayaa dhankiisa kelimad munaasabadda ka jeediyey waan soo kabanaynaa hadda meeshii aan gaarnay iyo meel ka si fiican inaan gaarna aragnaa oo maxay ooga fiicnaani meeshii diin bay leedahay tanu waatu diin laho diin ku socoto meeshaan dhulkaad arkaysaan oo isbitaalkan hadda laga dhisay oo laga dhisay iskuulaadkan iyadoon waxba jirin baan qabanna odayaashii qabtay wax yar baa ka nool hadda dan caamaha loo qabta dantii caamka iyadoo maalinkaas loo qabanayay soddon sano ka horo maantaa la isticmaalayaa tu caamahana waa lagu soo qabtaa midka xagga hosbitaalka weyn ku yaallo saas oo kaley ahayd horta dadka reer ceelcadda weligii wuu fikiri jira waxaan ku soo gaabinayaa hadalkayga wada shaqayn wanaagsan wada shaqayn wanaagsan iyo inaan ilaahay u mahad celinno gaalada inaan habaarno gaalada inaanna u baahan haddana aan u soconno tilaab kale in la qaado doctor sheekh cismaan oo ah dhakhtar muddo dheer ku jiray arrimaha caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalkan dhismihiisa la bilaabay wakhti abaar ah oo xilligu adag yahay maantana la soo gabagabeeyey wuxuuna xusay in arrintaasi ay mudan tahay in allah looga mahad celiyo isagoona ka sheekeeyey arrimo muhiim ah oo caafimaadka la xiriira maanta waan arkaynaa guriga quruxda badan iyadoo abaar la joogo lasoo bilaabay noo dhammaaday maanta la raba khitaamkeedii loo fadhiyo oo ma arkaysaa xafladiisii loo fadhiyo waa faa'iido weyn ilaahay lagu shukriyo alxamdu lilaah waxaa dhammaan jirtay meeshaan iyo baar dheere iyo meel walbo intaasoo dadaha ku dhammaan jirtay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii baa anugu kusoo biiray wixii ka dambeeyey endaron aan dhex joognay maanta ilaahay mahadi waxaa ka buran intaasoo maxaa ku yidhaahdaa isbitaalladii baa badan farmarshiyaalkii baa badan dhammaantood waxaa ka wada shaqeeya dad aqoon oo iga aqoon badan oo caafimaadka maanta ka shaqaynayo dhallinyaro ah dhammaanteed intii ka shaqaysay iyo intii suurogelisayba aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waana u ducaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah
waxaa sidoo kale munaasabadda intii socotay ka hadlay nabadoonka beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed waxa uu sheegay in isbitaalka la dhammaystiray dhismihiisa iyo adeegyadiisa caafimaadka wuxuuna bulshada ugu baaqay inay gacanta isqabsadaan oo si wadajir ha u wada shaqeeyaan maanta waa arkaysaan isbitaalkii qaybihii hadda digtoorka uu ka sheekeynayo o dhan baa ku diyaarsan oo indhihiina aad ku aragtaan hadday tahay qaybtii emerjansiga hadday tahay qaybtii bukaanka xafiisyadii qaybtii daawada wax yar baa naga dhiman xarakadana waxaan ka codsaynaa sidii ay maaragtay dadaalkaas u bixisay wixii naga dhiman inay noo dhammaasho tirto waa baahi aan aad u tabaynay bay ahayd inay noo dhammaasho tirto waa ka codsanaynaa far keli foolma dhaqdaa la dhahaa walaayada keligeed meel wax ma marin karto waa inaan marka iskaashanaa isku milmannaa guntiga maaragtay aan meesha isaga dhignaa arladan annagaa ilaahayna makaniya haddaanahay hadda deegaanka ceelcaddo annagaa ilaahayna makaniya yacni qoon marka ilaahay meel uu makaniyo waxaa maaragtay mas-uuliyad oo saaran wax kastoo horumarinta inay ka shaqayso waa loo baahan yahay marka inaan iska kaashanno annagaa marka naloo dhisay waa inaan marka walaayada aan lexjeclo gelinaa haddii annagii aanan walaayadii aanan lexjeclo aana gelinin oo isbitaalkii aanan soo camirin oo goobihii waxbarashada aanan soo camirin haddee way cajisayaan ayaga laftooda marka dalka annagaa degane waa inaan horumarintiisa ciduna aana ku halaynin si kastaba furitaanka isbitaalka laga hirgeliyey degmada ceelcadde ayaa ku su-aadaya xilli isbitaal weyn oo loo dhammaystiray adeegyada caafimaadka laga hirgeliyey deegaanka tulobarwaaqo waana qayb ka mid ah horumarada la taaban karo ay ku tillaabsatay wilaayada islaamiga ah ee gedo
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey dufcad ka qalinjibisay macadka al irshaad oo loo diyaarinayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida mar kale warbixintanuu ku haya saadiq muumin munaasabadan oo gabagabo u ahayd saddex iyo toban arday ducaad ah oo ka qalinjabisay macadka al irshaad oo hoostaga magtabka dacwada ayaa ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay ducaadan oo muddo lix bilood ah wax ka baranayay macadka al irshaad loona diyaarinayay in ay ka howlgalaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan raggan ducaadda ah oo ka qalinjabiyey macadka ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen وتذكروا بالأجل الكبير للدعاة للدعاة إلى الله قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإن من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا نعمة التخريج من معهد الإرشاد لإعداد الدعاة لولاية هيران الإسلامية الذين وحي كفروا قالوا وسدوا أعطي عن سبيل الله إلهي ودديس أضل أعمالهم عمليالك وبر ذاك ناجم من عذاب النار وذلك الوريث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والعلم هاد إلى الخير كيف ترى أن نسلط الضوء في هذه الدقائق الميمونة بعضا من النحو والصرف أراه مناسبا وضعت الفأس على الرأس ما دام قد درسنا لمعهدنا العالية dhanka kale mudiirka macadka al irshaad ayaa ka warbixiyey taariikhda macadka iyo kutubadii lagu bartay halkan waxaan maanta isugu nimiday barakaysan ikhtitaam xafladda lagu soo gebagabaynayo macadul irshaad liicdaadi ducaad ardadaasad arkaysaan ayaa halkan ka soo qalin jebisay haddii aan ka warbixiyo macadka xilligii la bilaabay waxaa la bilaabay bishii jamaadu thani sanadkan kun afar boqol afartii toddoba hijiriyada lix bilood ayuu macadku socday macadkan waxaa lagu qaatay duruus kitaabo cilmi ah muqarar tacliimi ah iyo qayb oo ta'hiiliya intaba waa lagu qaatay haddii aan faahfaahiyo duruustii halkan lagu qaatay waxaa ka mid ahaa alqur'aanu wa culuumuhu alqur'aanu wa culuumuhu shan jus oo qur-aanka ka mida ayaa lagu xifdiyey sidoo kale shantaa jus ayaa tafsiirkeeda la qaatay isla shantaa jus ayaa tasxiix nudqan ah loo qaatay allah ayaa ku mahadsan sidoo kale min culuumi lqur'aan waxaa ka mid ahaa kitaabka tuxfatu latfaal sidoo kale waxaa ka mid ahaa kitaabka taysiir axkaamu tajwiid ayaa ka mid ahaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa kitaabka alusuul fi tafsiir ayaa ka mid ahaa duruusta halkan lagu qaatay muddada waxaa ka mid ahaa alxadiidu wa culuumuhu kitaabada laga qaatana waxaa ka mid ahaa riyaadu saalixiin ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa ardayda ku booriyey in ay bulshada jahliga kala dagaalamaan oo ay cilmigii ay barteen uga faa'iideeyaan qodobka koowaad inta daarmay wuxuu yahay alla tabaaraka wataala cabsidiisa haddaad alla ka baqdaan cilmigiisa wuu idin furayaa waxa aada sidaanna meel wanaagsan way tegaysaa naftiinana wanaag iyo khayr ayaad kala kulmaysaa insha allahu tacaala waxaad barateen waa diin haddii marka ikhlaas lidinka waayo ummadda waxaad u sheegaysaa waxay noqonaysaa bahal iska qallalan kan aad wax u sheegaysaa ad isku midaad noqonaysaan waxaan idin dardaarmay insha allahu tacaala inaad alla tabaaraka wa tacaala ummadda waxaad u sheegaysaan ikhlaas niyad same idinka noqo insha allahu tacaala hadafka iyo shaqada lidin tababaray ee dadaalka iyo juhdiga lidinku bixiyey waxay tahay inaad ummadda alla tabaaraka wa tacaala diintiisa gaarsiisaan idima mogta lix bilood idinma haynin oo alla diintiisa idinma baraynin in ummadda beeraha aad u fashaan inaad ma og tahay horumar adduunya aad gaarsiisaan laakiin inaad aakhiradooda aada dhistaan halka loo aayayo iyo meesha maanta adduunka siraac oo ka jiro halka diintooda inaad bartaan ayaa laidin mogtahay shaqada iyo macadka laidin geliyey taana waa wadiifadii ambiyada ama shaqadii ambiyada iyo rususha macadka al irshaad ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan kuwaas oo ay wax ku bartaan bulshada qaybaheeda kala duwan weerar lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee degmada jannaale ee wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada diyaargarow ku aadan munaasabadda ciiduladxa ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgadood sida warbixintanuu ku haya marwaan maxamed maalmahan tobanka ah ee barakaysan ee bisha dulxaja oo ka mid ah maalmaha ugu fadliga badan sanadka islaamka kuwaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay kitaabkiisa kariimka ah islamarkaana ah maalmo ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada khayrka iyo camalka wanaagsan ayaa guud ahaan deegaanada muslimiinta laga dareemayaa diyaargarow xoogan oo ku aadan munaasabadda weyn ee ciidul adxa guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xiriira soo dhoweynta ciidda iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ay gudagaleen qabanqaabooyin la xiriira bilicda magaalooyinka dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa magaalada taariikhiga ah ee ceelbuur ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday dadaallo xoogan oo lagu xoojinayo nadaafadda iyo bilicda magaalada iyadoo laga dareemayo isbeddel muuqda oo dhinaca quruxda iyo hagaajinta deegaanka ah waddooyinka iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo iyo dadaallo lagu doonayo in magaalada lagu soo dhoweeyo maalmaha ciidda iyadoo leh muuqaal qurux badan iyo jawi farxadeed oo ku habboon munaasabadda al adax almubaaraka si aan u ogaano dareenka dhabta ah ee magaalada waxaan waraysiyo la yeelanay qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha kuwaasoo ka warbixiyay dadaalada ka socda xaafadaha kala duwan ee lagu horumarinayo bilicda iyo nadaafadda magaalada laguna soo dhoweynayo maalmaha barakaysan anigoo guddoomiyaha dhawaa beriye ciidda aad ayaa loogu diyaargaroobayaa fantasiyaheeda iyo soo dhoweynteeda xalkastoy taaba maasha allah fantasi aad u wanaagsan iyo weliba kuwa heer sare ah ayaan filaninaa insha allahu tacaala anigoo ah guddoomiyaha daarusalaam waxaa la galay ololihii nadaafadda wadooyinkii in laga guro wixii qashinahay oo lagu soo yaacshay wixii geed ka baxay ama godahayna ninka la yidhaahdo geedihiina la guro godadkiina la duugo nadaafaddu waxaa waaye qashinku intuu kuu jiro ayaa ninkala cudurka kuu jiraa qof kasta oo ninka la yidhaahdo meel joogta isxilqaama aheeday ciiddii soo dhoweynteedii magaalada si fiicana looga dukaameysanayaa shaaricyada ninka la yidhaahdo si fiican baa loo marayaa carruurta way sadhex maree meel kasta waa la soo dhoweeyey insha allahu barxadda weyn waa la yskugu imaanaa farda laysu hayo fagaar lama geeyo annaguna ninka la yidhaahdo waxaan wadnay waxaan ninka la yidhaahdo aan hayna barxaddaan keensanaynaa maalmaha ciiddaan keensanaynaa biidnillahi kariim marka wax badan oo ninka la yidhaahdo oo dadka ka qosliya oo ninka oo la yaabaan ayaguna indhahooday ku arki karaan haddii ilaahay idmo anigoo ah guddoomiyaha alansaar howlo badan ayaa naloo xil saaray oo ay ka mid ahaayeen nadaafadda ilaahay fadligiis howlihii waa la soo qabtay haatan waxaan u diyaargaroobeynaa ciidul adxa almubaarak sidii aan u soo dhoweyn lahayn ayaa howsheeda hadda socotaa lagu guda jiraa iyadoo loo diyaargaroobayo ciiddii soo dhoweynteydii oo meel kasta ah oo ayu nooc oo kastaba iidgadashadii hadday aad tahay ninka la yidhaahdo magaalada bilicdeedii in la qurxiyo oo dib u dhis lagu sameeyo howlahaasoo dhan ayaa jira iidaha lagu soo dhoweynayaa insha allahu tacaala fantasyo oo weli hadda hore aan loo aragna insha allahu tacaala waa uu dhici doonaa waa rajaynaynaa biidni illaahi alkariim ciidulmubaarak ciiduladxa almubaarak insha allah anigoo ah guddoomiyaha saalixuddiin ee magaalada waxaa la soo galay ciiddii diyaargarowgeedii haddii erga laga dhahaa magaalada loo libisaa dadka libistaa la arki jiree magaaladiiabaa loo libisaa magaaladii baa loo libisaa waxaana la baxdo isma yaal yaalo waa la arki doona waxay tahay suuqu aad buu u fiican yahay xagga ariga idaha ircadka waa la gadanaya aad baa loo gadanaya qof kasta waxay leedahay aniga sidoo badan magaalada dadka xoogaa ugu firfircoona ka mid ahay maadaama saastay tahay erga soo gad waa lasii gadayaa waa lasoo gadayaa dadka waa loo dirayaa marka aad bay u kala socotay magaaladu si aad u bege ay kala socotaa ayada dhan suuqaqeedi hadday tahay hadday jidadkeedi tahay hadday tahay meelaha mashaariicda waa la diyaargaroobayaa aadaa loo diyaargaroobaya bishaa barakaysan oo aad wanaagsan dhanka kale waxgaradka iyo ganacsatada magaalada qaybahooda kala duwan oo iyaguna la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqyada xilligan waxay tilmaameen in suuqa magaaladu haatan muujinayo dhaqdhaqaaq sii kordhaya iyadoo bulshada ay bilaabeen diyaargarowga munaasabadda ciidda iyo baahiyaha la xiriira waxaan joognaa degmada ceelbuur waxaan aragnaa diyaargarow loo diyaargaroobayo cidda ilaahi subxaana wa tacaalaa diyaargarowgeeda iyo soo dhoweyntii ilaahi subxaana wa tacaalahay u dhowaashihii loo dhowaanayey waxaan aragnaa magaalada oo bilicdeeda boqolkiiba boqol aad wax badan looga beddelay waxaan aragnaa dukaanta suuqa hadhihin in aad iyo aada loo diyaargaroobayo dukaamaysiga kadaalika aad iyo aaday dadka u dukaamaysanayaan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh magaalada aad baa loo hagaajiyey wax badanaa laga bedelay ciidihii hore waxaad u qabtaa wax badan inay ka bedelan tahay boqolkiiba boqol ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadda iska leh diyaargarowga wakhtiga hadda la bilaabay bisha kowdeeda weli diyaargarow la bilaabo ma aanan arag waa wax weli noo dhinay in la bilaabo bisha kowdeeda ilaa maalinka sagaalaad inta ka dhexaysa in shaqo la wado diyaargarowga weli ma aanan arag waa howl nagu cusub nagu soo siyaada hadda insha allahu tacaala
ciid wanaagsan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal alxamdu lilah ilahi subxana watacaala ayaa mahadle ciiddan waxay ku soo aaday xilli abaar laga soo baxay ilaahi subxaana watacaala uuna madareeyey uuna roobeeyey barwaaqo la helay xooluhu ay maaragtay cayileen ninkii wax haysta oo xoole haysta wixiisay u bedelmayaan u gedmayaan xilli barwaaqaysan oo aad iyo aad ilaahi subxaana watacaala looga mahad celiyey waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala diyaargarowgeedu inuu maaragtay aad iyo aad u wanaagsanaado ilaahi subxaana watacaalana ciid maaragtay barakaysan uu nooga dhigo
magacaygu waa mahad axmed shuuriye waxaan ka mid ahay ganacsatada hadda degmada ceelbuur waxaad moodaa si aan horay aanan u arag oo caalami ah oo maaragtay tii hore iidii hore ka duwan in loogu diyaargaroobayo quruxaad ka muuqata isdhexgal bulshaa ka muuqda bulshadu iyo bilicdii iyo maaragtay adeegii sida qaabka ay u adeeganayaan hadday tahay reemigii hadday tahay magaaladii intuba ayaa ka soo muuqanaysa marka maanta waxaan dhihi karnaa magaaladii ceelbuur ceelbuurtii aan ku naqaano maaha waa ceelbuur niyu ceelbuur waaye ceelbuur cusub aan aragnaa anigoo ka mid ah ganacsatada degmada ceelbuur haddii aan ka hadlo ganacsiga hadda qaababkiisa iyo nidaamka hadda u socdaan maasha allah ciid ciidul adxaa oo hadda munaasabadaheyda aan ku jirno ayaan hadda ku dhex jirnaa hadda ummaddu dharkoo kale hadda waa socdaa waa la iibsanayaa ummaddu si fiicanay hadda u ganacsee si wanaagsanaan kusoo dhaweyneynaa arigii udxiyada waa noo diyaar dharkeennii waa noo diyaar ummaddu waa naga gadanee annagu ninka la yidhaha khayrkaas iyo nidaamkaas aan insha allahu tacaala inaan gudanaan ku tala jirnaa
waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada ceelbuur waxaan ku jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maalmihii ciidil adxa lagu soo dhaweynayay maalmahan ganacsiga magaalada saa-id si fiican oo kala socdaa hadday xarqaanada taatolmada iyo haway dharka la kala iibsanayo alaabaha agabka xalwada iyo buskudka waxyaabahaas dhan waxawaaye waa isku aadan tahay magaalada bilicdeeda waxawaaye si aad waxawaaye maamulka islaamiga oo sigan waxawaaye kor ugu qaaday sida nadaafada oo kaletood iyo waxawaaye waxyaabihii lagu qurxinayo loogu diyaargaroobayay ciidan waxaan u malaynaa inay nooga bedelnaa doonto iidihii horoona soo maray waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada ceelbuur anoo soo dhaweynaya iidda ciidul mubaarak ilaahi subxaana watacaala ayaa na makaniyey makaankan nasriga aan ku haysano oon ku joogno dhiigga shuhadada alxamdulilah ilaahi ayaa ku mahadsan iiddana waan soo dhaweynaynaa si fiican ayaa ganacsigu u kala socdaa sidii dharka tolmadiisa sidii dharka gadashadiisa si fiican ayay magaaladu u shidan tahay leerar ayaa lagu soo xiray ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan iyo nasriga aan haysano iyo nabadda aan haysano oo ilaahi subxaana watacaala mujaahidiintas madaxooda aan ku joogno guud ahaan wilaayada galgaduud waxaa si cad looga dareemayaa diyaargaroow kala duwan oo la xiriira soo dhoweynta maalmaha farxadda iyo kheyrka xambaarsan iyadoo bulshada qeybaheeda kala duwan ay muujinayaan firfircooni ku saabsan bilicda magaalooyinka dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo isu diyaarinta munaasabadan qiimaha weyn ku leh quluubta muslimiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow ardayda macadka alfajri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe macadka alfajri oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan waxa uu sameeyey bandhiga cilmiyeed taas oo lagu sameynayay gudaha macadka waxaana kasoo qaybgalay culimo maamulka macalimiinta iyo ardayda waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa waalidiinta muddadii uu socday bandhiga ay sameynayeen ardayda macadka alfajri waxa ay soo bandhigeen culuum kala duwan oo ay ku qaateen muddadii uu furnaa macadka إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث سلسل علم وذلك أن كذب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه والشمس قرحدي والقمر ضيع بحسبان حساب أي قصعدان والنجم حدقي والشجر كهدي يسجدان عليه سجودان والسماء سمدا رفعها لو كريالي ووضع الميزان ميزان أيو دجيه ألا تضعوا إينيدا كحد بن درادد في الميزان ميزانك وأقيموا التوسية الوزن ميزانك بالقصد عدالتك التوسية ولا تحسروا الميزان ميزانك نسقى مننا نقو قف هنجيس سريو إن الهموم بقدر الهمم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم imaamkii weynaa ee shaafici ayaa iska dareemay faanxumo markaas ayuu shiikhiisii waa kii ibnu jarax u sheegay shiikhiisii wakiic ayaa talo dhaxalgalasiiye oo ahayd iska ilaali macaasida cilmiguna waa nuur nuurka allana lama siiyo qof allaha caasinaya imaamu shaaficina waa kii lahaa shakawtu ilaa wakiicin siwaa xifdii faarshidnii ilaa tarki lmacaasii waakhbaranii biana alcilma nuurun wanuuru llahi laa yuhdaa licaasi sheekh cabdulqaadir iyo sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimada ayaa ka sheekeeyey fadliga cilmiga fakadalika nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam Eh, markii uu allah weydiistay in wiilku isaga dhalay ee gaalnimada ku baxay ama eh, halaaga galay in alle u badbaadiyo wanaadaa nuuxu rabbah qaala rabbi ina bnii min ahli waina wacdaka alxaqu waanta axkamu alxaakimiin allah muxuu ku yidhi yaa nuuxu inahu laysa min ahli inahu camalu gayru saalix falaa tas'alni maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin marka jahligu meel lagu ammaanay asagoo aslaba ma jirto waxaana la yidhaahdaa haddaan laga bixin ama aan lagu dadaalin sida looga bixi lahaa jahligu waa asalka insaanka jahliga iyo aqoon daradu waa asalka bani aadamka asalkaagu jaahil baa tahay allah subxaana wa tacaala markuu naga hadlayay ka insaan ahaan muxuu yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya ay laa tacrifuuna shaya allah wuxuu idink- eh, idiin abuuray oo idinka soo saaray hooyooyinkiina calooshooda idinkoo waxba garanayn marka asalkaaga inaadan waxba garanayn ceeb ma aha laakiin jahligii iyo aqoon daradii inaad laasimto ayaa ceeba jahligaa asaga ah wixii lagaga bixi lahaabaa ilaahay sheegay oo raaciyey wajacala lakum asamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun machad alfajri waxay aada noogu muujiyeen macrifada iyo aqoontu wanaaggeeda iyo fiicnadeeda ka kayrihim min eh, tulaabi eh, tulaabi alcilm waxaase anigu aada ii soo jiitayba ardadii maanta wax ba- eh, muxuu ah, noo soo bandhigay cilmiga iyo aqoonta hadday aada u yaryar bay ah isku mid ma aha kuwa wax yaqaana iyo kuwan waxba aqoon kuwa cilmiga sharciga u saaxiibka iyo kuwa kale ardadan macnaha macadka alfajri ee horteenna fadhida oo macnaha culuumtan ay soo bandhigeen iyo kuwa aan madarasaba tegin macadna tegin isku mid ma aha alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innamaa yatadakkaru ululalbaab waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo waxaad hadda barateenna waad sheegteen intaasi kadib maamulaha macadka alfajri ayaa ka warbixiyey muddada uu furan yahay macadka iyo waxyaabaha lagu barto معدك مقعيس معد الفجر للعلوم الشرعية والتجريبية هذا وحي فرن يهي مدو سنة يبر مادوينك معدك لو دقته سيدا مقعك مقتبة وحي سوكو جران مادوين دينية وكو أبضنا iyo maadooyin tajriibiya oo iyaguna lagu baranayo sanawaadka macadka uu ka kooban yahay xaaliyan waa saddex sano sidii lagu furay saddex sano marka wuxuu u dhigmaa icdaadi dugsi dhexe dugsi hoose dhexe oo sharciya ayuu u dhigmaa kama marneen salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo iyagana si weyn u soo dhoweeyey waxbarashada macadka alfajri insha allahu tacaala dadaala dadaalkiina sii labalaaba ilaahay idinka abaalmaryo waxaan kaloon u mahad celinayaa waalidiinta ardadan dhashay wiilal iyo gabdhaba ayagana waan u mahad celinayaa dadaalkiina insha allahu tacaala ha gaabanina waxaan kaloon u mahad celinayaa ardayda wiilal iyo gabdhaba caqliga aad soo bandhigteen ee cilmiga ah insha allahu tacaala aad buu noo soo jiitay waan ku laabqabobsanay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka jubbada dhexe ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa xalay goob fagaare ah ku daawaday xalqadii u dambeysay ee taxanaha wawaduulow tagfuruun kaas oo ka koobnaa lix xalqo si weyn ay uga faa'iideysteen ummadda soomaaliyeed aflaamtan ayaa daaha ka qaaday kaalinta baaxadda leh ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed kuwaas oo garab ka helayay madaxda murtadiinta oo u suurageliyey in ajandahooda dhagaraysan ay ka fuliyaan magaalooyinka dalka bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan reer tiyeglow waxay si dhow ula socdeen baahinta xalaqaadkan iyagoona si weyn u danaynayay daawashadooda xalay ay ahayd habeenkii u dambeysay ee ay daawadeen xalqada lixaad ee taxanaha wawaduulow tagfuruun waxayna daawashada filimka kadib shucuurtooda ugu warameen idaacadda islaamiga ah ee al andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد أفلان هرتمي ما موجينا وبنان كركينا والبدن ومدة الصوماليات كقرسناي ومدة ما يبقى عرقاسي دقالك وهبادئه هم بدن والعرقاي والدقالماي لكن ما جري دقال دقال كسقرب صعده oo kirishtaamay in la kuwado ummadda muslimiinta ah oo haddana lin aragaana isku jari macraka weyn ah tan marka wayb waa militariga garab socoto iyo jirti ummadda soomaaliyeed haddamay ogaadana in lama macraka wadan oo ka socoto ama muslimiinta guud ahaanba tan oo militariga iyo tan oo gaalaysiinta kirishtaamaynta lamadaba in isgarab socdaan kitaabka baybalka ee nilka dafa ahayo guryahan diyaaradahan iyo dabaabadahan amiin imaalan qayliha inay kitaabka baybalka laka dafa ahay iyo horta xaqiiqadaasa ogaanay caqiidadaas hanimbati dadka soomaaliyeed may la gudboona in kitaabkan aan gargaarno naf iyo maal aan ka gargaarno sida gaaladaba aan ka dadaalayaan inay baybal jo fadiyaan in diintan islaamka onan ka fadiyno wadanka gaalada onan dafacano maal iyo nafba ka dafacano taasaan haboon waana waajibni ah insha allahu tacaala maanta ummadda soomaaliya way arkaysaa xaqiiqada ay ku jirto soomaaliya dhexdeeda inay meeshaan ay diinteeda oo waxba maanta aan loo ceshinin oo qof kasta damiir leh oo meeshaan asiga uu maanta uu arkaya xaaladda yaqiinta ay ku jirto soomaaliya dhexdeeda diintii nebilaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh xaaladda ay soo martay iyo saxaabada sida uu difaaci jireen abubakar ereygiisa oo halqabsigiisa u ahaa markii oo waanayanqusu diin waanaxayun markii u dhihi jiray iyo xaalka maanta la joogo waa xaalad khatara lagu jiraa aakhira loo socdaa walaalayaal waxaan isku buraarujinaynaa inaan diinteen aan u kaacno wax gida loogu noqonayo maanta miyaysan jirin waxyaalaha ay gaalada ay sii fidinayso inay raashin le bixina inay u malaysay laakiin waxaas waa wax sun ah ummadda loo hordaadanaya inuu yahay mayba safar in saameeyay ani gaaladan ilaahina nin sheegi hadafki iyo leeyin iyo danti iyo leeyin ini uni iyo bamanaha kasamagna gaalnimada kasamagna ni hadafsho iyo oo haddana manaha duulaanka iyo hanee qaadan ini iyo diinta islaamka noo dhex saaran kiristaanka nijeeyaan inuna markaasi mayn diyaar galowni inuna kiristaanka ha ku saaran islaamnimadan ha gelin diinta islaamka aan ku weerno hadda iyo maybuwa diinta islaamka qaado ayagna inuna arada ilaahay ku safayna ifsaadka iyo maybuwa dhibaatada iyo muslimiinta kahayaan una aan ku horsorowno maybuwa dhulka ku baabeena وكنت waliba ka fiirsanay filimkii oo mucasasada alkataayib hasaarti qaybtilihaad filinkaas oo ku koobanay lix qaybood qaybtilihaad inta ka fiirsanay maasha allah filinkaas waliba hay filin oo documentary ah mucasasada alkataayib hasaarti hay-ad iyada wanaagsanay maasha allah oo katiyaglo ka fiirsanay waliba filinkaas ningu bahay dhino horta waliba ku haay ama kaaga ku haay dhinaga kale aan weli bahayinku bahay aragti ahaantay ee filin oo macnaha lagu faa'iidi doono jiilka cusub ummadda soomaaliyeed ku faa'iidi doonta gaalada dhagartiye iyo hagardaamada ummadda soomaaliyeed ka hayta oo dhini kastaba ha ku galaaw oo anhayna xabadda fikir kastaba haan adeegsati ummadda soomaaliyeed weliba arafaday mundurmadeed ay ku kahoy gaalada dhini kastaba dagaal ha nooka qaadi dhinaca xabadda layma'e waxbarashadii ha nooka qaadi waliba ha nooka qaaday fikir kasta nin adeegsati unuun madan walibana ninku baahanya haddii aan una eno ummadii soomaalida hayti oo muslimiinta hayti intii un gaaladaas isku aragna oo fikirshe iyo hagardaamadiiyo dad hundura unan hayne isku ogaana yaa ummadda soomaaliyeed in sheege mujaahidiintana waliba yoona eed iyo eed ankama hadsanyiin haan oo liinku obsadahay soomaali hadda mujaahidiinta bas intii ayin aragahayna waayo filinka qaybtis dhammaadka ee waliba ku aragnay ciidamo mujaahidiin e eed iyo eed in hubaysan gaadiidsho yo ku aragnay maasha allah alxamdulilah waliba lenaa yooa soomaali ee gaalada kukaheebaysdahayta allah fadligii aflaamtan ayaa noqday kuwa hurdada ka toosiyey ummadda soomaaliyeed shaacana ka qaaday dhagaraha ku hoos duugan waxaa loogu yeero hay-adaha samafalka iyo kuwa gaalada u qaabilsan waxbarashada kuwaas oo waddanka soomaaliya tan iyo gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga ku faafinayay diinta kirishtaanka iyadoo fulinta ajandahaasi u soo maraya madax ku-sheegida murtadiinta guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu